odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose iyo maamulka islaamiga ee gobolkaas ayaa ka tacsiyeeyey dilkii dhowaan galbeedka magaalada kismaayo loogu geystay suldaanka beesha gaaljecel ee jubbooyinka suldaan xasan ibraahim muudey kaasoo ay dileen ciidamo ka amarqaata dowladda maraykanka kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayay tacsi ugu direen ehelada iyo beesha gaaljecel ee uu ka baxay ugaaska waxa ayna allah uga baryeen inuu ka sabar siiya dilka suldaankooda iyadoo beesha gaaljecel ay wacad ku martay inay u aari doonto suldaankooda la dilay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed iyo odayaal kale ayaa kulanay isugu yimaadeen oo ka dhacay magaalada jamaama waxa ay kaga tacsiyeeyeen dilka suldaan xasan ibraahim muudey allah subxana watacaala ayaan u mahadnaqaynaa khayrkiisa faraha badana siiyey intaa kadib munaasabadani aan joogno munaasabada aan ugu tacsanayno walaalkano suldaankanagii xasan ibraahim mudey suldaankii beesha gaal jeceel haddaan nahay golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbada hoose suldaan xasan khayr laha siiyo dhib meel ka dhacay dad muslimiin oo maaragtay weliba qof dumar oo dhibaato loo geystay ayuu maaragtay hawsheedii maaragtay ku jiray suldaanka marka nuqabada wilaayada jubbada hoose iyo beeshii gaal jecel ee suldaanku uu si gaara mas-uulka uga ahaa ummadda muslimiinta ah iyo ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabadii waa u tacseynaynaa suldaanka meel kasta oo shaqa ka jirto haddii loogu yeedho nin muxuu ahaa runtii shaqadan diyaar u ah oo jecel oo cibaado ay ka tahay lama soo koobi karo shaqadii maaragtay aan wada qabanay marka haddaan nahay salaadiintii dhaqanka ku dhaqanka shareecada islaamka jubbada hoose waan u taagannahay boos walaalkanana wabilahi towfiiq waxaan ka tacsiyeynaa suldaankeena beesha gaaljecel suldaan xasan ibraahim muudey suldaanka gaaljecel ee jubbooyinka waxaan ugu taasiyan insha allahu suldaanka suldaan qabiilku ahay suldaanka waan insha allah wan aareyna haddii ilahina gaarsiiya hadiin nahay beesha gaaljecel anoo ku hadlaya afka beesha gaaljecel eh nabadoon shuuri ah suldaanka insha allahu suldaan wuxuu ahaay taariikh dheer leh kun afar boqol soddon iyo saddexdii ayuu suldaan laga dhigay suldaanka wuxuu haya saddex iyo toban sano kun afar boqol afartan iyo lix ayuu shishiiday maalinta oo talaada ee toddobiiyo tobanka bisha ay tahay shawaal kun afar boqol afartan iyo lix ayuu shiiday suldaanka insha allahu dhiiggiisa ma la dayaci doon haddaan nahay beesha gaaljecel waan u aarayna haddii ilaahina gaarsiiyo insha allah الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا waxaan umahadinaynaa allaha subxaanaه watacaala inuu soo kulmiyey halkan annagoo tacsi ka gudanayna walaalkeen xasan ibraahim muudey marka waxaan leeyahay annagoo ka tacsiyeynaya nuqobada dhammaan inaan sabarno oon dul qaadano walaalkeena xasan ibraahim muudey geesi ayuu ahaa marka likulli ummatin ajal ajashii iyo saacaddi baa heshay sheekh axmed abuu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo isagana goobjoog ahaa kulanka ayaa ka tacsiyeeyey dilka deegaanada wayaanta loogu geystay suldaankii beesha gaaljecel ee jubbada hoose suldaan xasan ibraahim muudey isagoona si gaar ah ugu tacsiyeeyey gaaljecel iyo qoyskii suldaanka bismi illaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin nabiyana muxammadin sala allahu calayhi wasalam wbacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh xafladan sharafta badan leh oo maanta aan ugu tahnasiyeynayno walaalkeen xasan ibraahim muudey oo ku shahiiday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose gaar ahaan wayaanta waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii oo suldaanka ka dhashay oo beelwiinta geeljecel oo suldaanku u ahaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan haydiin siiyo gaar ahaan ehelka hoose oo ka tagina waxaan leenahay ilaahay sabar haydiin siiyo khayr badan ilahay idin siiyo baan leenahay guud ahaan markaan dadka muslimiinta ah oo suldaanka garanayay waxaan leenahay guud ahaan ugu tahnadeynaynaa gaar ahaan dadkii dhaqanka ahaa oo ku dhex jiray ka baxay oo garabku u ahaa si gaare waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo imaan hana siiyo amhaashiis aman ilaah noo badiyo akhyaara jazaakum allahu khayran suldaanka saaad wada garanaysaan waxaa aad iyo aad looga sheekeeyey khayrkiis iyo maxaasintiis iyo wanaaggiis baa laga sheekeeyey annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisinaynaa kheyrbaa ilaahayna siiyo qofka laba lee waaye labadoo noqonaayo in maxaasintiis iyo khayrkiis iyo wanaaggiis oo la sheego loo duceeyo iyo in humaantiis iyo shartiisii laga sheekayo nala xabaaro marka ilaahay subxaana wa tacaala kuwa loo ducaynayo ilaahay hanugu daro subxaanahu wa tacaala suldaan xasan ibraahim muudey si aad wada garanaysaan taqriiban toban iyo afar sano ku dhowaad ayuu ahaa suldaan waxaa la doortay kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijiriya baa la doortay meel adagna waa ka soo saaray meel adagna waa ka soo saaray waxaad dareemaysaan cadowga allah subxaana wa tacaala isaga si u beegsanayay baa ehelkiisa loo beegsanayay si isagu u beegsanayeen ayaa ehelkiisa loo beegsanayay wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid waxaa markan loo baahan yahay in lagu sabro oo lagu dulqaato markii dhacdadan dhacaysay qubayla wax yar ka hor wuxuu u taaganaa dhacdo meel ka dhacday ayaa walaalkaas halinteeda u taaganay waxaa u rajaynaynaa in shahaadadiis ilaahay ka aqbalo baa ilahay subxana wa taala weydiinaynaa si gaare beeshii waxaan leeyahay waxaa laydinka doonayaa walaalka dimeeshii ka bahay in aad badiilkiis oo ka khayr badan ina si ugu dhaqso badan aad ku keentaan walaalkana maanta waxa oo saan u galay ma aha qabiil ma aha وسان وقلي قبيل ما ومريكان فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد